weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa waxa uu sheegay inay baaritaano ku hayaan ciddi ka dambaysa dilka wiil ka mid ahaa dhallinyarada darawallada ka ah bajaajka magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto qof la socday oo rakaab ahaa falka toogashada ayaa waxaa geystay sida la sheegay askari booliis oo ilaa iyo haatan aan gacanta lagu soo dhigin waxaana ka dhacay magaalada muqdisho shalay banaanbaxyo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuu iigu waramay guddoomiyaha gobolka banaadir
runtii arrintan waxay ahayd arrin aada iyo aad dhacdo u foolxun tii ugu dambeyso shalayna waxay ahayd mid askari ciidamada boliis ka tirsan uu halkaas xabado u gameeyey ku dilay darawalkii bajaajka iyo qof la saarnaa dhacdadaas runtii dhacdo aada iyo aada u foolxunahayd annagana mar walbo shacabka dhib loo geysto waa mid aan loo dul qaadan karin lana aqbali karin iyadoo sidii jirto ayaa dhalinyaro arrintaas ka caraysan ay keentay inay waddooyinka usoo banbaxaan taasoo runtii shaqaaqado aan habbooneyn ay ka dhex dhasheen oo dad runtii qaswadayaal ahna kusoo dhex dhunteen oo fowdo iyo inay shacabkii hantidoodii iyo ganacsatadiiba marka annaga dhammaanteen waxay ahayd inaan la wada sarfanno dhalinyaradii dhibku gaaray oo aan runtii qoyskana anigii taliyihii boliiskaba u tagnay kana tacsiyeynay islamarkaana u ballan qaadnay in ciddii falkan geysatay sharcigana lasoo tiigsan doono tallaabana laga qaadi doono hase yeeshee sidaan kuu sheegay dhallinyaradii shucuurtooda muujinaysi waxaa soo dhex galay dad runtii rabay inay qas iyo qalalaasho iyo fowdo islamarkaana keeno hanti shacab leeyahay iyo ganacsato lagu burburiyo taasna runtii waxay tahay mid dowladnimadaamarka aniga waxaan rabnahaa waa midow nidaamka dowladnimada in la ilaaliyo oo cid allaale ciddii shacab wax u geysata gaar ahaan dadka bajaajka wadaan ogsoonahay inay iyaga samaystay yihiin shaqaalihii magaaladana qayb weyn ka ah mar walba annaga iyagaan la safarayna lana jirnaa cid alaale ciddii dembi u geysanay in meel lagu soo wada jeysano laakiin iyadoo la ilaalinayo nidaamka oona dhowrayo dowladnimada ayaa rabnaa si qurux badan noogu dhacaan waayahay marka ma lasoo qabtay ciddi ka dambeysay falkii ugu dambeeyay labadan dhalinyarada ay ku dhinteen taliyaha booliiska wuxuu noo caddeeyey in sarkaalkii askarigaas falka geystay ka sareeyey goobtaas iyada ah mas-uulka ka ahaa in lasoo xiray oo lagu eedeynaya haddii qof isaga ka hoosee faloo geystay insa markii la qabtay ay ahayd qofkii askarigii fakadayna waa lagu raad joogaayo oo caawana taliyaha boliiska iyo annagoo wada taagan ayaan bulshada u bandhignay sawirkiisa iyo magaciisaba aan rajeynayna in sida uu dhaqsiyaa badan loosoo qaban doono sharcigana la hor keeni doono waa gartay arrintan maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqotay dhalinyaradan bajaajka xadgudubka ee dilalka ah ee loo geysanayo haddana ciidamadii dowladda lagu eedeynayo maxaa kuwii hore xataa sharciga loo horkeeni waayo loo dabageli waayo si maaragtay looga baaqsado inay mar kale saan oo kale dhacdo
waa dhab arrimahaas arrimaha ugu muhiimsan oo aan ka wada hadlaynay maalmahan ayay ahayd laga hadamay baarista iyo amnigana waxay noo cadeeyeen inay ku raad joogaan islamarkaana ay waraysiyo iyo dad lagu tuhmayna lasoo qabtay dadna weli lagu raad joogo marka waxaan isleenahay arrintaasna waxay u baahan tahay in la derdergeliyo oo ay boliisku aada iyo aada noogu ballan qaadeen in arrintaas ay dhacayso waan ognahay in caradu ay keenayso falalkii soo noqnoqday laakiin haddana waxaan u baahannahay caasimadan waa caasimadeeni dalka waa dalkeeni waxaada fal kastoo caro kastoo nohayso inaan isxakameyn karno si nidaam oo dawli ah aan cabashadeena ku tegin karno annagana nahay dowladii shacabka oo diyaar u ah in shacabkana la qanciyo si xisaabtana u dhaco
maadaama aad ii sheegtay inaad muddo baaritaanada iyo waxaan aad wadeen ku salaysan arrintan waxa keena ama usoo noqnoqonayso maxay tahay waxa ka dhexeeya horta dhalinyarada bajaajleyda ah iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ee dilka maxaa keenaya
runtii arrimahaas waxaan rabnay inaan baarista u dayno laakiin horta ma jirto wax ku talagal ahoo bajaaj lagu ugaarsanayo ciidamada rabaan inay ku dilaan waxa dhacay waxaa waaye waa falo fal dembi waayo marka waxaan rabnaa in la kala saaro ciidanka geesiyaasha ay har iyo habeen u taagan qorax iyo qabowga habeenkii runtii u taagan inay badbaadiyaan shacabka shacabkana badbaadinaa waxaa kamid a shacabkan bajaajka wato oo aniga kuu sheegay inay yihiin dhalinyaro aan aada iyo aada in xuquuqdooda si gaara loogu ilaaliyo hase yeeshee macnaha bajaajkiina magaalada aada ugu badan yahay dhalinyarada waddana intooda badan aysan haysanin khibrad iyo aragnimo marmarna ay dhici karto in nidaamka dawliga ah iyo ilaalintiisa iyo askariga markuu istaag ladaba la istaago iyo markii la baarayo loo maaragta soo jignaado arrimahaasoo dhan marka waxaan rabnaa inaan ka samayno wadatagsi dhammaan qaybaha bulshada ah habka arrimahan looga hortegi karo iyadoo nidaamkii dowladnimo la ilaalinayo marka waa arrin aan aada u danaynayno rabno dhalinyarada xitaa bajaajka inaan la fariisano kala tashano sida iyagana u arkaan in xalku uu ku imaan karo laakiin waa saa sheegtay waa dhacdo soo noqnoqotay waxay usoo noqnoqonaysaana bulshada qaybaheeda ugu badan ee waddooyinka isticmaala waa bajaajka hay-adaha amnigana meesha ay ilaaliyaan ee amniga ka sugaana waa waddooyinka waa tahay ugu dambeyntii maadaama isku dhacyadan saan wada sheegaynaba ay soo noqnoqonayaan maamulka gobolka banaadir ahaan wadiiqo maadaama dhalinyarada wadooyinka ay isticmaalaan meesha la isku arkayo badi ay wax ka dhacaan isgoosida mashquulka ee muqdisho ay yihiin waxaad ugu tala gasheen oo hadda siday wax yihiin aad kula tacaalaysaan ma jira oo hadda aad ii sheegi kartid hadda waxaan ka wada hadalnay hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska in waxay gelin ballaaran loo sameeyo ciidanka oo ciidanka aysan fududaysan ama aysan si sahlan xabadaha u gemin waxay gelintaas loo sameeyo laba mida kale anagana aan rabna waxay tahay bajaajka leyda inaan iyagana la fariisano iyaga nafsikooda waa ay gelin iyo nidaamkooda diiwaangelin loo sameeyo kadibna aan ka wada hadalno sida waxay qaadan karaan iyaga nafsikooda amniga iyo bilicda caasimada iyo horumarkaba marka arrimahaasoo dhan waa arrimo aan islaaminahay ka ka dhalan kara xolaalkii beryahan nagu soo noqnoqday oo aan rajaynayn inaysan dib dambe noogu soo laaban kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariiso oo khadka telefoonka ee muqdisho iigu warramayay goor dhaweyto